wararka naga soo gaaraya wadanka itoobiya ayaa ku waramaya in dabley hubaysan ay weerar xoogan ku qaadeen saldhig iyo xarumo kale oo ay ku sugnaayeen ciidamada itoobiya sida ay sheegeen warbaahinta ka howlgasha itoobiya waxaa dagaalkaasi lagu dilay ku dhowaad shan iyo toban askari oo ay ku jiraan ciidamo ka tirsan xabashida itoobiya weerarka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan xabashida itoobiya oo ku taala mandiqada sijiin konsi ee gudaha dalkaasi itoobiya jabhadda oromada ee o l a ayaa loo badinayaa inay geysatay weerarkan cusub ee ka dhacay dalka itoobiya sida ay sheegeen warbaahinta dalkaasi waxaa dalka itoobiya ka taagan xaalad cakirnaan ah iyadoona maalmihii u dambeeyey laga soo tabinayay guluf dagaaleed ay sameynayaan qowmiyadaha kala duwan ee dalkaasi